هنا وايده
kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annaga oo kusoo bandhigna tabar lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta waxaana toddobaad waliba ku marti qaadnaa mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada isbuucanna waxaan kusoo qaadan doonaa tirada guud ee ardaydaas soo qalinjabisran waxay gaareen labaatan kun laba boqol iyo konton arday oo ay gabdhuhu ka ahaayeen toddoba kun sideed boqol labaiyo toban arday oo boqoleydan ka noqonaysay soddon iyo sideed dhibic konton iyo laba boqolkiiba waa sahan laga sameeyey tirada ardayda sanadka laba kun koob iyo labaatan kasoo qalinjabiyey jaamacadaha dalka qaarkood imise ayaa wiilal ah gabdhaha intay ka yihiin kuliyadaha ugu badan iyo kuwa ugu yar oo ay barteen waa kuwe fursadaha yaalla suuqa shaqada iyo tiraduna ma isqaadan karta weydiimaha iyo kuwo kale ayaan kaga warcelin doonaa barnaamijka aqoonkaal oo uu marti ku yahay cabdulaahi maxamed xasan balaad gudoomiyaha hay-adda iftiin foundation oo sahankan samaysay waxaa idiin soo saartay barnaamijka halkanna idinkaga tabinaysa anigoo sacdiye nuur ah ibraahim calin oo uu farsameynayaayee soo dhowaada saaxiibayaal hagaag waxbarashada taalla dalka ee laga heli karo inta badan waa midda asaasiga ah ee dugsiga hoose dhexe iyo sare oo lagu daray midda sare oo ku kooban oo keliya heerka koobaad halka tan labaadna ay bixiyaan jaamacado shisheeye oo iyaga soo mara hadba midda ay bahwadaagta yihiin xarumahaasi waxbarasho sanadkii waxa ay soo saaraan kumanaan arday ah oo inta badan aanan tirakoob rasmi ah laga hayn balse qiyaastii shan sano ka hor hay-adda iftin foundation oo waxbarashada ka shaqaysa ayaa bilaabay sahan lagu tirakoobayo ardayda jaamacadaha dalka kasoo qalinjabiya balse loo helo in uun tiro ah oo laga duuli karo go-aanna lagu gaari karo inka badan labaatan kun oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa sanadkii laba kun koob iyo labaatan kasoo qalinjabiyey jaamacadaha ku yaala ilaa laba iyo toban magaalo oo dalka ah kuwaasi oo uu gaaray sahanka sida lagu sheegay daraasadda ardayda waxay ku kooban yihiin oo keliya kuwa qaatay amaba ka qalinjabiyey heerka koobaad ee jaamacadda cabdilaahi maxamed xasan balaag gudoomiyaha iftin foundation oo aan la hadalnay bandhigga kadib ayaan weydiinay bal inuu inoo sharxo sahanka waxa uu yahay daraasadan ama sahankan waxaa weeyaan waa sahan joogta ah ama sanadla ah oo ay soo saarto hay-adda iftin foundation hadafkeeduna yahay in maaragtay la helo xog sugan oo ku saabsan ardayda soomaaliyeed ee kasoo qalinjibisa jaamacadaha dalka guud ahaan xogtan waxaan kasoo aruurinaa dhammaan maamulada dalka ka jira haday noqoleed puntland jubbaland galmudug south west iyo gobolka banaadir iyo hirshabeel intaba ana waxayna quseysaa oo keliya inkastoo sanadaha dambe aan ballaarin doono darajada koowaad ee jaamacadda keliya ayaan xogtan kasoo aruurinaa anagoo soo bandhignaa tirada guud ee dhalinyarada kasoo qalin jibisay inta hablaha ah inta wiilasha ah kuliyadaha ay ku kala badan yihiin kuwa ay ku kala yar yihiin iyo macluumaad aday dhammaan la xiriira xogtaas ayay daraasadaan xambaarsantaha
marka aada fiiriso ardayda sanadkan ka baxay jaamacadaad xogta kasoo aruuriseen mise ayay gaarayaan
xogta harta aan soo bandhigno mar walba waxa weyaan waa xogtii sanadkii hore haddii aan sanadkan xog soo bandhigeyno tii horean soo bandhigeynaa sanadkii hore haddaan soo bandhigeynay macnaha mar walba waxaan soo bandhignaa xogtii hore ayadaa dhammaystiran oo aan abla ableyn ku sameyn karnaa marka xogta sanadkan aan soo bandhigna waxa weyaan waa ardaydii soo qalinjibisay sanadkii laba kun kow iyo labaatan tirada guud ee ardaydaas soo qalinjibisna waxay gaarayaan labaatan kun laba boqol iyo konton arday oo ay gabdhuhu ka ahaayeen toddoba kun sideed boqol laba iyo toban arday oo boqoleydan ka noqonaysay soddon iyo sideed dhibic konton iyo laba boqolkiiba halka wiilashii sanadka hore soo qalinjibiyay ay gaarayeen ilaa laba iyo toban kun afar boqol soddon iyo sideed celceliskana ka ahayd lixdan iyo kow dhibic afartan iyo laba boqolkiiba marka guud ahaan tirada sanadka hore soo qalinjibisay waa labaatan kun laba boqol iyo konton arday
ardaydaas imise jaamacadooday ka qalin jibiyeen oo aada xogta sahankan aad kusoo bandhigteen aada kasoo hesheen iyo kuliyadaha
okay xogtan guud ahaan sidaan kuu sheegay waxay saameyneysaa dhammaan maamul goboleedyada wadanka midda labaadna waxa weyaan xogtan waxaan kasoo aruurinay ilaa konton iyo toddoba jaamacadood oo ku kala yaala laba iyo toban magaalo oo magaalooyinka wadanka ka mid ah magaalooyinkaas haddaan carabka ku dhufto waxaa ugu weyne magaalada muqdisho boosaaso baydhabo beledweyne laascaanood kismaayo gaalkacyo afgooye cadaado jowhar gurceel iyo marka kuliyadaha runtii ay xogtan muujinayso inay ardaydan kasoo qalinjibiyeenna waa ilaa labaatan iyo toddoba kuliyadood waxaana aada xusid u mudan labaatan kun laba boqol iyo kontonka arday ee soo qalinjibisay sanadka hore lix iyo toban kun iyo toddoba boqol afartan toddoba ka mid ah waxay kasoo qalinjibiyeen magaalada muqdisho taasoo runtii la oran karo waxa weeyaan waa waa waa tiro aada u badan oo haddii boqolii loo fiiriyo noqonaysa siddeetan iyo laba dhibic toddobaatan ardaydii sanadkii hore wadanka kasoo qalinjibisay waxay kasoo baxeen jaamacadaha magaalada muqdisho inkastoo ay xogteenna iyo xogaha hoose aan helnay ay aada u tilmaamayaan in dhammaan ardaydaas aysan wada ahayn dad maaragtay magaalada muqdisho wada degan balse dad badan oo ka yimid goboladana oo jaamacadaha soo doontana ay ayaguna qayb ka yihiin
ardaydaas sanadkii tegay ka baxay jaamacadaha kuliyadda ugu badan oo ay ka qalin jabiyeen iyo xitaa kuwii ugu yaryaraa ee ardayda soo saaray
waa sax oo xogta sanadkaas waa ablaablaynaa waxaana soo saarnaa kuliyadaha ugu badan ay ardaydu kasoo qalinjibiyeen iyo kuwa ugu yar oo ay ardaydu kasoo qalinjibiyeen masalan sanadkii hadda aan soo dhaafnay ama aan dulmar yar ku sameeyo shantii sano hadda ugu dambeysay afar kuliyadood ayaa waxay ahaayeen kuliyadaha ugu badan oo ay ardayda jaamacadaha soomaalida ay kasoo baxaan ardayda jaamacadaha ardayda kuliyadahaasi waxaa ugu horeeya business iyo public administration waxaa weeya nursing and midwifery iyo computer science afartaas kuliyadood waxay noqdaan sanad kasta kuliyadaha ugu badan ee ay ardaydu kasoo qalinjibiyaan haddaan xoogaa faahfaahin yar ka bixiyo business administration oo kale waxaa kasoo qalinjibiyey saddex kun afar boqol toddobaatan iyo laba arday kaalinta labaad waxaa ku jirtay nursing and midwifery oo ayagoona kasoo baxeen laba kun lix boqol konton iyo sideed arday babliga ku xiga oo ay kasoo baxeen laba kun saddex boqol soddon iyo kow halka computer science ay soo barteen laba kun laba boqol afartan iyo lix arday dhinaca kale afarta kuliyadood ay ugu tirada yar ay ardaydu kasoo baxeen waxaa ugu horeysa media and mass communication ardayda journalism soo baratay sanadka hore aaday runtii u yaraayeen waa shan arday oo keliya ayaa kasoo qalinjibisay maaragtay kuliyadaha la xiriira media human rights oo ay ka mid ah guliyadaha wadanka kusoo biiray waxaa kasoo qalinjibiyey sideed arday oo keliya dendestry oo runtii aan dhihi karno waa cilmiga maaragtay afka iyo ilkaha oo runtii aada muhiim wadanka uga ah oo ganacsiga waayadan dambana qeyb muhiima ka ah runtii aan waxaan islahayn arday fara badan ayaa kasoo qalinjibin doonta balse sanadkii hore sidee sagaal iyo toban arday keliya ayaa kasoo qalinjibisay kuliyadaha oo wadanka aadka ugu soo biiray oo baahi weyn loo qabay oo kamid ay kamid tahay criminology iyo criminology iyo security study sanadkii hore waxaa kasoo qalinjibiyey soddon iyo sideed arday waxaa weeyaan cilmiga baarista dembiyada iyo maaragtay nabadgelyada waxa weeyaan ayagu waxa weya waxaan is leenahay hoogaa horumar fiican ayaa ka jira oo in la aqbalo oo la galaba kuliyadaas waxay ahayd runtii arrin aan dhihi karno waxa weyaan qeyb muhiima ah ayay wax ka tareysaa howlaha wadanka dhinaca nabadgelyada
markaad fiiriso sanadkan inta magaalo ee aada gaarteen iyo sanadihii hore waa ay kala badan yihiin marka ma acceeskii ayaa idiin gaari waayey mise caqabado kale ayaa jiray
runtii aada umahadsan tahay magaalooyinka qaarkood horta jaamacada kuma yaalaan waxaa ku yaala faracyo kamid ah jaamacadaha waaweyn ee magaalada muqdisho ama jaamacadaha kale ee magaalooyinka waaweyn ku yaala sida magaalada boosaaso kale jaamacadaha ku yaala oo kale xarumey waxay ku leeyihiin magaalooyin fara badan oo deegaanka ka tirsan sidaa si lamid ah waxa weeyaan kuwa muqdisho saas oo kale marka mararka qaarkood waxaa dhici karta in jaamacadaha qaarkood faracyadii ay deegaanadaas ku lahaayeen aysan cidna kasoo qalin jibin laakiin inta badan waxaan isleenahay boqolkiiba maaragtay sagaashan iyo shan ka badan weliba sagaashan iyo lix todoba aan gaarno jaamacadaha wadanka dhammaantood xogtoodii waan haynaa oo dhammaantood wada shaqeyn ayaa naga dhexaysa cid aysan qalin jibintu sanadkan u dhicin mooyaane inta kale waxaan hayaan xogtooda waan wada haynaa marka magaalo caqabad ay naga hor istaagtay ma jirto mararka qaarkood waxaa dhici karta magaalooyinka ay faracyada ku yaalaan faracyadaasi inaan laga soo qalin jibin
jaligaadka weyn ayaadku ma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsatahagaag barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiyaha himilo f m megahartis sida ku dhigan sahanka qalinjabiyayaasha kuliyadaha xiriirka iyo saxaafadda xuquuqul insaanka cilmiga daweynta ilkaha iyo daraasaadka amniga iyo dambe baaristaba waa afarta kuliyad oo ay kasoo baxeen ardayda ugu yar marka aad fiiriso warbaahinta oo ah halka laga hago bulshada dalka horumarkiisana laga jiheeyo waxay soo saartay kuliyadaasi keliya shan arday taasi oo marka lagu dhiriiriyo wariyayaasha faraha badan ee sanadba midka ka dambeeya ku biiraya saaxadda warbaahinta muujinaysa ee fifaalo qaraar cabdilaahi balaag ayaan qaybtan labaad ee waraysiga ku weydiiyey sababta kuliyadahaasi loogu yaraaday bal haddii ay u dhabagaleen iyo korarka ardayda kasoo baxaysa jaamacadaha walaahi labada su-aalba waa isdaba yaalaan waxa weyaan afarta kuliyadood iyadana sanad kasta laga soo qalin jibiyo oo ugu tirada badan laftarkeeda waxaa las weydiiyaa maxay ardayda ku xusheen maxay maxay mataqaanaa ku doorteen ma ma kuliyadaha kale maaragtay mataqaanaa ka fududahay ma ma ka qiimo yar tahay ma ka fursado badan tahay waxyaabo fara badan runtii arrimahaasi annagu ahaan weli ma aynan isku howlin laakiin su-aalahaas markas wayna daba yaalaan annagu hadda hadafkeenu wuxuu ahaa horta helidda xogta ku saabsan ardayda kasoo qalinjibisa jaamacadaha waddanka si aan u abuurno oo doodan hadda taagan doodan hadda waxaa noo madlan inaan xogta sanadkan aan soo saarnay aan dood cilmiyeed ka qabanno si aan su-aalahan soo laalaabtay ee u baahan jawaabta waayo cid kasta jawaabta uga baahan bahday waxbarashada u baahan jawaabta mataqaanaa dowladdii iyo hay-adihii iyo wasaaradihii howlahan ay quseeyeen oo maaragtay ayaa iyaga naftirkooda jawaabtan u baahan marka arrintan waxaan rabnaa inaan gogasha aan dhigno aqoonyahankii howlahan ay quseysay iyo mataqaanaa maaragtay hay-adaha aan isleenahay arrimahan qayb ay ka qaadan karaan inaan inaan inaan u qabanno kulan u qabanno jaamacadiyaa muhiim u ah ardaydii kasoo baxday kuliyadaha ugu badan iyo kuwa ugu yaraa ka mid ah inaan xogta inta aruurino aan markaas dhabta soo saarno laakiin mase markaan idhaahno hadda kuliyadihii ugu yaraa ee su-aasha aad iga weydiisoo kale masala markaan soo qaadan oo kale arrinta ku saabsan meediyaha waa waxaweyaan waa mararka qaarkooxlaysa isma qabanayso waayo dhalinyarada meediyaha kusoo biirta ama mataqaana ka shaqaysa sanad sanad ka dambeeya way soo kordhayaan sidaas si lamid ah ayaad waxa weyaan markaa jaamacadihii iyo facultygaas aada fiirisin ay ardayda ku yaryihiin marka sidee isku qabanaysaa mararka qaarkood su-aashaas waa imaanaysaa laakiin waxaan rabnaa nafkii su-aalahaas inaad qayb ka qaadataan oo bahdiina meediya hataa qayb laydinka weydiiyo ma fahantay meediyiina waa ku badan tihiin mataqaanaa jaamacadiina waa ku yartihiin su-aashaas naftigeeda marka idinku soo noqon doonto hadduu ilaaha idmo laakiin waxaan rajaynayaa sanadkan dhalinyarada meediyaha dhaqdhaqaaq fiican ayay sameeyaan waxaan rajaynaynaa sanadkan inay arday fara badan kasoo bixi doonaan jaamacadaha qaarkood gaar ahaan jaamacadda ummadda soomaaliyeed
ardayda soo qalin jibinaysa saad sheegtay waa ay kordhayaan suuqa shaqada marka loo fiiriyo fursadaha yaalana aada ayay u yaryihiin marka gabagabadii sidee kula tahay in la isku waafajin karo ardadaa tirada badan ee jaamacaduhu soo saarayaan iyo fursadaha aadka u tirada yare suuqa shaqada yaala
dareenkaasi waa xoog badan yahay waxa weeyaan waxaa lagu qiyaasaa horta bulshada soomaaliyeed waxaa la yihahdaa boqolkiiba toddobaatan in ka badan waa dhalinyaro dhalinyaradaas ayaa haddana waxaa la yidhahdaa boqolkiiba toddobaatan iyo boqolkiiba lixdan iyo toddobo in ku dhow waxa weeyaan waxaweyaan shaqa la-aana haysa marka culeyskaas runtii wuu jiraa marka culeyskaas waa culeys weyn oo runtii wax ka qabashadeeda guud ahaan dadka iyo dalkaba ay u taalo laakiin ay muhiimada koowaad ay ku dhaceyso dowladda kadibna ganacsatada marka runtii waxa weya waa culeys ballaaran oo duruufta waddanka ka jirtaana xukumeysa in dalka uu ay shaqo la-aanta ku badato waayo hadda waxay mataqaana wadankii wax soo saar ma laha warshado shaqeeya ma laha shirkada waaweyn wadanka ka howlgala ma laha labaatan kun oo arday soo baxday oo sanadka hore soo qaran jibisay markaan naga un dareenkeena iyo maaragtay xaaladda jirta aan fiirino waxaan is leenahay boqolkiiba toban ama ama ama wax u dhow ka badan ma heli karaan shaqo leanna duruufta shaqada aad ay runta ciriiri u tahay laakiin waxyaabaha oo dhiirigelinta qayb ka ah oo markaan xafladahan qabanayno aan ku martiqaadno dadka ganacsatada iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed iyo iyo tilmaamaha aan bixinaa waxay qayb ka yihiin ardayga soomaaliyeed ee soo qaran jibinaya inuusan markasta ku tashan inuu shaqo meel taha la helayo ama mid dowladeed ama mid hay-adeed ama mid shirkadeed ma fahanti inuusan ku tashan uu ku tashado inuu isaga hala abuur sameeyo leanno halkii qofoo maanta hala abuur sameeya ama shaqo abuura isagaa dhowr qof shaqaalaysiinaya oo taasna waxay qayb ka qaadan kartaa yareynta shaqo la-aanta wadanka ka jirta marka runtii annaga hadafka aan lahayna waxay tahayba inaan inaan muujino tirada xadiga noo soo baxaysa iyo suuqa shaqada dhibaatada ka taagan marka cid kastoo hawshan ku howlan ama dowladda ha ahaato oo wasaaradaheeda kala duwan ha ahaato dareen gaar ah ayay siinaysaa in xogtan loo diyaariyo laanna dal waxaa la yidhaahdaa maaragtay waxa waye horumarkiisa wuxuu ku tiirsan yahay dadkiisa iyo helidda xog sugan marka qofka markuu xog helo ayuu wax ku saleeyaa marka tale helaa xog helaa tale helaa la dhihi jiray marka annagu waxaan sahlaynaa diyaarinta xogtii lagu kalsoonaan lahaa haddii wax la qorshaynayo in mataqaanaa la ogaado tirada aan haysano haddii marataqaanaa horumar iyo nidaam kale la sameynayna inaan inaan tilmaanno mataqaana kaadiriintii aqoontaas lahayd tiradooda iyo intay gaarayaan iyo goobaha laga helayo marka waxaan isleeyahay waa uun arrin guud oo dalka dhan saameynaysa shaqa la-aanta laakiin mar walba waxaan isleeyahay waxbarashada ma hakan doonto oo mar walba ardaydu ay soo bixi doonaan inkastoo hadda dowladda cusub oo xasan mudane xasan sheekh maxamuud oo madaxda ka yahay waxa weeye dowladdiisa kala horena waxa weeyaan dhalinyaro fara badana la shaqaalaysiiyey oo aan filayo wax ku dhow toddoba sideed haddana ballanqaadkiisa koowaad waxay ahayd shaqo abuur mataqaanaa iyo howlahaas gobolka banaadir asna dhaqaaq noocaasa ka socda marka waxaan isleeyahay meelahaas wax unbay dabooli doonaan laakiin mar kasta shaqa la-aan baahsanaa wadanka ka jirta marka ma isqaadan karaan ardayda soo baxaysa iyo shaqa la-aanta wadanka ka jirta
wuu mahadsan yahay cabdilaahi balaago ah gudoomiyaha iftim foundation oo toddobaadkan marti ku ahaaye oo toddobaadkan marti ku ahaa barnaamijka aqoonkaan guud ahaan waa naga intaa barnaamijka oo aan idiin soo saaray halkana idinkaga tabinaya anigoo sacdiya nuur ah ibraahim calina uu inoo farsameynaya kulan dambe toddobaadka xiga haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo intaad ambalayd ilaada inigu ka tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaysbay ku tahay owlada ku dara dugsiga